iyadoo uu fooda ina ku soo hayo xilliga xagaaga ee ay adag tahay inay safraan gaadiidka badda ee yaryar ayaa waxaa magaalada boosaaso si aan kala go' lahayn u imaanaya tahriibayaal isugu jira soomaali iyo etoobiyaan kuwaas oo doonaya inay si dhuumaal ah uga tahriibaan xeebaha gobolada bari iyo sanaag ee puntland gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dheddow ayaa v o a u sheegay in muddo dhowr cisho ah gudahood ay kantaroolka iyo gudaha magaalada boosaaso ku qabto toddobaatan tahriibayaal soomaali ah oo siddeed ka mid ah ay yihiin haween kuwaas oo iminka ku xihan saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso toddobaatankaa qof qaybtood waxaanu ka soo qabannay inta ugu badan waxaanu ka soo qabannay kontaroolka boosood iyo daafaha muxuu ahayde magaalada qaybtoodna magaaladaanu ka soo qabannay gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhado ayaa qabashada dadkan ku sababeeyey in iyaga ay ka badbaadinayaan khatarta badda isagoo dhinaca kalena sheegay in baaritaan ay ku sameeyeen ay ka dhexeleen qaar ka mid ah xarakada al-shabaab inkastoo uusan sheegin tira cayiman toddobaatankaa qof waxaanu ka dhex helnay kuwa sharwadayaalow al-shabaab waa ku jiray muxuu ahayde baanu ka dhex helnay waxaanuna u qabannay inaanu muxuu ahayde bal iyaga aanu badbaadinno naftooda xilligu xilli xagaaya baddioo kacsan aanu naftooda badbaadino baan u qabannay kontaroolada muxuu ahay dadkan ha lagu baaro annaga markii kontarooladoo dhan lagu baaro puntland ama deriska waxaa dhici karta inta ugu yara inay muxuu ahayde noo yimaadaan laakiin hadda dhammaantood waxa weeye halkay soo wada galeen iyagoo muxuu ahayde qaswadayaalna ay ku jiraan iyo kuwa raba inay naftooda halligaan xilligoo xilli xagaaya oo aan baddu ayan qofna badbaadinayn maxaabiista qaar ka mid oo aan soo arkay waxay codsanayaan in ama safarkooda loo fasaxo oo ay sii wataan ama dib loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen maxaa idinka qorshaysa qof bini aadana oo soomaaliya waxa weeye u ogolaan mayno in badda waanu aragno kacsan oo xagaaya inay muxuuahayde ku tahriibaan dhammaan waxaa weeye annagoo awooddayada iyo dhaqaalaha muxuu ahaydeba eegayna annagoo muxuuahay soomaalinimada eegayna nin allaale ninkii raba in lagu celiyo degaankiisi degaankiisi baanu dib ugu celinayna qaar ka mid a dhallinyarada tahriibayaasha ah ee ciidamada ammaanka gobolka bari ay gacanta ku soo dhigeen oo aan kula kulmay saldhigga bartamaha ee magaalada boosaaso ayaa sheegay inay u socdeen dalka sacuudiga islamarkaasna maamulka puntland ay ka codsanayaan inay safarkooda u oggolaadaan ama ay dib ugu celiyaan gobolladii ay horay uga yimaadeen maadaama jawiga magaalada boosaaso uu yahay mid aada u kulul anugu magaceyga waxaa la yidhahdaa bashiir axmed waxaan ka yimid magaalada muqdisho ciidamada booliska yani waxay ugu qabteen kontaroolka boosaaso micnihii wax kaloo hadda oo laii haystan ma jirto waxaa laigu haystaa micnihii xaggey ku socotay yaa ka taqaan magaalada boosaaso micnihii aniguna nin tahriibaan ah ma garatay micnihii dhibaato kaloo hadda aan wadanno ma jirto dhallinyarada hadda qolka ku wada xiran dhan waa dad tahriiba cillad kaloo hadda annaga aan wadanana ma lahan marka dowladda puntland waxaan ka codsanaynaa micnihii ayagoo noo fududeynayo waxaan ka codsanaynaa micnihii in si bili-aadamnimada ayagoo noo fiirinayo safarkeena in noo in labada dhinacba dhinac noo celiyaan in waddanka ama nagu celiyaan waddan meesha aan ka nimaannay ama in safarkeenna aan sii wadano labada anugu halkaa sacuudigan ku socda haye magacaaga walaal cabdi maxamed jinaac cabdi xagee ka timi walaal magaalada baydhabo ciidamada booliska waxaa laga soo qabtay kontaroolka magaalada boosaaso afar maalmood maanta afar iya waxaanu socdaa sacuudiga carabiga baddu inay xidhan tahay oo ay kacsan tahay in la maraana ay adag tahay ma la socotaa wallaahi waa la socdaa laakiin waxaana ku sheegay in hadda la marayo oo ay furan tahay badda ay socoto hadda maxaa codsanaysaa waxaan codsanayaa in la sii daayo oo aan meeshadeena noo fasafasa caalamka cabdi maxamed mawdey waxaan ka imaaday gobolka shabeellaha dhexe jowhar afar maalmoodaan ka maqana waxaan rabaa insha allah si degdeg in dowladda puntland noo sii dayso ama gadaal noo celiso safarkaynan tahriib u ahay inkastoo maamulka puntland uu iminka u xusul duubayo joojinta tahriibta dad badan oo soomaali ahna ay xabsiga u taxaabeen ayaa haddana waxaa muuqata in magaalada boosaaso ay la ciirciirayso tahriibayaal u dhashay dalka etoobiya oo iyagu intooda badan aan gaadiidka ku safrin si fududna u soo gala gudaha magaalada boosaaso kuwaas oo ay hoy u tahay goobo bannaan oo aan qorraxda iyo roobka midna aan gabaad ka haysan faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso